barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo laba iyo labaatanka mitrban iyo sidoo kale koob iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa axad bisha januari waa toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeeda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuudi aanoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku hayno waxaa ka mid ah silsiladii taxanaha ahayd ee ka hadlaysay halabuurka da'yarta toddobaadkanna waxaa afka furtay odayaashii oo leh geel iyo gammaan faras haddii aadan goyn karin cidlo lagama guuxee guntigaa la xaytaa ka baldhiciyo waabaa giniyada la raadshaa adoo gogol fadhiisiga dhigi kara gabbaatiga ayaa gacalka reerkiyo gobaad geesigii dhalay loo golo fadhiistaa
bal caashay dhallinyarada laftigoodana jawaabtoodaynu eegi doonnaa kaalintii sugaantuna kama badhna barnaamijka toddobaadkanna waxaan idiin haynaa rabbigaan haynahay aqalkuu ridaayo rarka lama dul saare dumarkuna ramaaskiyo ramadgeelnin rartigaan hayin ahayn aqalkuu ridaayo rarka lama dul saaro ayuu leeyahay salaad maxamed shardi salaad derbi oo wuxuun usoo qaadanayaa tusaalahaasi dumarka
hadha waynu fasiri doonaa dhegeystayaasha Waa- qodobadaas iyo kuwo kale waxaad kaga bogan doontaan barnaamijkeennan dhallinyarada maanta
haddii aynu u kacno dhinaca iyo wararkana waxaa magaalada kismaayo goor dhoweyd gaadhay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka etoobiya mas-uuliyiin ka socota urgoboleedka igad iyo mas-uuliyiin kale oo ka socota midowda yurub xubno ka socda baarlamaanka sidoo kalena waxaa la filayaa inay goordhow gaadhaan magaalada kismaayo mas-uuliyiinta maamul goboleedyada soomaaliya iyo madaxda sare ee dowladda federaalka soomaaliya mas-uuliyiintan ayaa magaalada kismaayo u tegaya shirka madasha wadatashiga qaran kaas oo la filayo in uu maalinta salaasada ka furmo magaalada kismaayo waxaa maanta hawada sare ee kuuriyada koofureed ku duushay mid ka mid a diyaaradaha dagaalka maraykanka ee loogu talagalay inay goobaha durugsan weerar ku qaadaan waxaana tallaabadani ay jawaab u tahay tijaabada dhinaca nukliyeerka ay samaysay kuuriyada waqooyi diyaarada dagaal ee nooceedu yahay b laba iyo konton oo awood u leh in ay xambaarto hubka nukliyeerka ayaa lagu arkay iyada oo dul hayhaabaysa saldhigga ciidamada cirka ee osan kaas oo ku yaala meel laba iyo toddobaatan kilomitir u jirta xuduudda ay wadaagaan labada kuuriya ismaaciil waxaa la soo gaaray eh, waa maalin axada eh, maal- axad axad wax- wax kale leedahay casha axad wax gaaray leedahoo barnaamijay dhallinyaradu si weyn u sugta inkastoo barnaamijka guud ahaan uu dhallinyaro yahay haddana Haye.
sheeko gobaad layidhaahdaa toddobaadkan eh, muddooyinkanba dadka aada u haysata oo maalinba uu qof soo gelayaa oo jawaabo laga soo bixinaya haye oo toddobaadkanna ay de- raggii waaweynaa haye de waa iska dhalinyaro cuslaatay dhalinyarada cuslaatay kusoo biireen ay leeyihiin gobaad yaa naga xiga waxaan sugaya maad garanay Aha.
inta caash kusoo biirayso
bal silsiladda xoogaa ha yaro socoto laakiin anigu waxaan sheekada marka hore saad dhinaca hore dhegaystayaasha ugu soo sheegtoo kale Ah.
odayaashii baad aad afka ugu gudaysay waa garta maya dhalinyaro badan baa isxijinaysay gobaad haye marka dhallinyaradii waxa- odayaasha waxaa soo adkaysan waayeen dhiiggaa kacay adigu ma odayaasha la jirtaa marka Ah, waxaan isleeyahay odayaashu waxa ay ka hadlayaan waa gar
haye waa tahay barnaamijkaasi ismaaciil xuseen farajar oo stuudio la fadhiya sidaad maqlaysaan oo suuka ay soo dabariday hana la socodsiiyo
kulanti wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka waxaana toddobaadkan aad ku maqli doontaan sheekooyin kala duwan oo xiise leh marka horese aan ku bilowno sheekadeennii taxanaha ahayd ee gobaad cashay adiga iyo dhegaystayaashaba waxaa toddobaadkii hore isugu keen dambaysay sheekada oo meel xiise leh inoo maraysa gobaad oo soo gabayday iyo gacan haadis uga yimi geesta iyo bakistaan haddaba toddobaadkanna waxaa farriini ka timi guriceel waxayna leedahay qoladiinnaas bakistaan ka gacan haadinaysa waa idinka iyo yeelkadiin ee gobaad ha ku soo lugo'ina dhinaca kalena wuxuu hal abuurka da'da yar ee ibraahim cumar seef dheere uu leeyahay horta inantii soo gabayday ma gobaad baa wuxuuna hordhigayaa su'aalo badan inta gabayga tirisiyo hal abuurka gebigiis marka hore salaan guud iga hoya gaclow marka xigana geeraar gefka doorinayo iyo gurac laga ilaalshaan eegga soo gudbinayaa gabayguna sidiisaba gaafaysu weeyuu waxa galay kalkaygii waana golaf hagaaraa nin kastaa garaadkiis ha ka sheego goobtee noo golaya heellada tixda gogoldhigeediyo aan ka gudba araartoo balandulada sii galo waa su'aalo gaabane geelgees ma leeyahay garanuug ma aribaa fiidmeer ma gamadaa gorayadu mahaad baa geedsaarku keligiis miyuu goob ka baxayaa shaah miyuu gasin yahay xawdkuna ma gamas baa sixun miyuu harraad gooyn eedweyn qofkii galay afgubaadsi mooye runta gelin ma sheega afartaa gorfeeyaye waan kasii gudbayaa bakistaan gunteedii ninka galabta joogay haatina ayaa gacantoo gabadhii u yeeroo gubannimada sheegtow geyigiisa keenacay hadduu geeska aasiya guryo uu ku leeyahay ama gariigga joogaba waa geedya diirkii waxaan uga gol leeyahay ninkii dooraha gare inantii gobaaday qof kastaahi goobtaan geestii u raadshoo goorahaan la weysnaa goobay qabata ruuxu garangebigeenba weynaye gabantii hadlaysaay bal gobaad miyaa tahay gobolkeed ku sugan tahay magafaha agtiisuiyo miyaad goob xun joogtaa mise guri ilwaad laagugal wacani kuu taal gabaygaad samaysiyo gartay hadalladaadoo gees walbaba u eegoo afgobaadsi ila noqoy shaki baa igalayoo ku su'aalay galabtee geerarkaadii berigii gabaryahay madigashaa inuu gabadaraaddaa uga go'ay gasiinkii gobaaday ma moog tahay dadka gabal siduu yidhi gebigeed haweenkuba dhagarkama gaboobaan goor hore yarkii aad cidla ugaga guurto ogaalada dhulkeediiyo gariig aad ka aadoo isna gocosho aawgeed gama ii ka saahiday mar labaad gobaaday wadigan gabyaayee gabankii miyaad siri waa hagaaga gabar yahay sida quran ku garanaa gobaad daacad inaad tahay waa adoo galbeed iyo gaalada dhulkeed naca hadda soo gadoomo geyigii yimaado guriceel iyo hadaftumo saylac goonyaheediyo goobihii dalxiiskiyo ceerigaabo iyo eyl ama sheekhya gebiley gabar yahay lagaa helo haddii kale gobaaday yaxya waa ningeesiya dabin haddaad ku goobtiyo god haddaad qodayso ha soo galo isleedahay garashuu ka leeyahay waynu uga fadhinaa balgobaad haddayba maqasho ereyadan inay ka soo jawaabto iyo in kale bilowgii silsiladdani waxay ku iba furantay yaxye yeebaash oo hargeysa ku nool oo bilaabay silsiladdan oo ka hadlayey gabadh uu jacayl ka dhexeeyey oo uu si lama filaana ugu arkay baraha isgaadhsiinta bulshada iyada oo la leeyahay oday qurbaha ka yimi ayaa u soo geed fadhiistay gobaadna arrintaasi way salugtay sida ay sheegtay kadibna odaygaas way ka carartay faarax maxamuud buurmadow oo ku nool dalkan maraykanka ayaa yaxye yeebaash u jawaabaya oo leh yaxyow odayaasha maxaa lagaa siiya dhallinyaraa u badnayd dadkii ka qayb galay nin yaxya la yidhaahdo hargeyso joogaa oo bilaabay baan u malaynayaa sidaan anigu sheekada u fahmay xoogaa wuxuu ku qalluucinayay odayaasha dibadda dibadaha ka yimaada qurbaha ee gabdhaha yaryar ee inamadu eeganayaan guursada aniguun halkaan ku tuuranayaa waxa weeye anoo ka xunidaano oday inaan dhallinyaradii dhex galo war odayaasha tan dibadaha jooga intaa waa la eedeeya waxala haddaa gabdhay naga guursadeeno shaqooyinkii bay naga qaadeen marka su-aasheedu waxa weeye ilaa iyo xataa yoon baa la odhan jiray weligeed hablaha dee marba ninkii ama ha geel badnaado ama xoolo ha lahaado ama sacuudiga ha ka yimaado ama hargeysa iyo burciyo meel kaleba ha joogee jeebkiisu ha ladnaado bal waxaana dhallinyaradan maxaa tusay odayaasha dibadaha ka yimid waxaan ku alqabsanayaa ninka sheekada bilaabay dhallinyarada ah ee la yidhahdo yaxyo oo aada u gabaya wanaagsan gabayo hore uu tiriya inaan arkay waxaan leeyahay yaxyow gabayadaadii gocashada xanuunka leh jacaylkii guhaad iyo gobaad adabgalkeedii garnaqsiga kalgacalka iyo godob uu rag kale galay gotembeeg nin jooga iyo geniyada nin haystaa gariig nooga yimi iyo hablihii barh guursaday dhallinyaro iskuratayna inta ay gadoodeen geeraara tiriyeen ka gartamay wixii dhacay ninbe gees u laadiyo gumciyo rasaas ride haddii xaalku giigsamo gadhcaddaa ka taliyee gaashaanka aandhigo oo jilibka gaabsado taariikhda guunka dib haddaan u sii guro kololada haweenkee qurux gaaru hanatee geyiygay ku nuushahay garcadaaga odaygiiyo wiil gaambinaya guntiga u adkaystaan inay gololadaas wacan gurigooda geystaan garalee guhaadow markii golo fadhiisiga ninba guunyaduu dhaqay goolaaftan muujee geel iyo gamaan adhi iyo dibida geyska leh gurtida garwaxsaday gabanadu u keenaan gobay gobannimoy dhaha halkii guur ahaan jiray godob looma aashee gebagebadu waa taas waa garasho waayeel tii guniya baareeg garalee guhaadow haddaan xaalka sii galo haddii garasho caashaqa gabdho loogu bixin jiray cilmi baan god aakhiro gunta loogu tuureen ka baldhacay habeenkii ciid lagu gebsiiyeen godob looma aashee kar qalloocan anigoon guudkaaga saarayn geel iyo gamaan faras haddii aadan goyn karin cidlo lagama guuxee guntigaa la xaytaa ka baldhiciyo waabaa giniyada la raadshaa adoo gogol fadhiisiga dhigi kara gabaatiga ayaa gacalka reerkiyo gobaad geesigii dhalay loo golo fadhiistaa waa hagaag aad buu u mahadsan yahay faarax maxamuud buurmadow dabcan odayaashii way hadleen dooddoodiina way dhiibteen laakiin dhallinyaradii odayaasha daandaansaday ayaa laga doonayaa in ay dooddooda difaacaan haatanna waxaynu u gelaynaa qaybtii labaad ee barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka dabcan dhallinyaradu waxay leeyihiin hibooyin kala duwan oo ay jecel yihiin in ay soo bandhigaan in badan waxaynu muuqbaahiyaasha ka aragnaa marka aynu daawanayno tusaalahaan dhinaca ciyaaraha oo kale qalab loo isticmaalo kala beddelka ciyaaraha haddaba ka warran wiil ku nool magaalada laascaanood oo aan weligii qalabkaas arkin inta uu fadhiisto in uu hindiso ama uu hirgeliyo qalab u eg qalabkaas oo kale waa arrin cajiiba dabcan tolo wiilkaas iskuul ma galay maxaa ku kallifay inuu sameeyo yaa ka caawiyey qodobadaas iyo qaybo kaleba waxaynu ku fahmi doonnaa warbixinta soo socota wariyaha v o e magaalada laascaanood cabdikariin olol ayaa warbixintan noo soo diray waa wiil dhallinyaro oo ku nool magaalada laascaanood oo lagu magacaabo cabdiqaadir maxamed jaamac ayaa sameeyey qalabka ciyaaryahanada lagu kala bedelo xilliga ay garoommada ku jiraan cabdiqaadir ayaa waxa uu soo bandhigay tiraba dhowr qalab oo kala duwan isagoona dhowaan ku soo bandhigay garoonka cabdi bila cabdi qalab casriya oo kii hore ka wanaagsan oo uu sameeyey qalabkan ayaa wuxuu yahay kuwa ciyaaryahanada loogu yeedho marka la doonaya in garoonka laga saaro ama beddel ay sameeyaan maamulka ciyaaraha waxauna qalabkani awood u yeelanayaa in hal mar uu wada yeedho laba ciyaartooy oo laba lambar oo kala duwan sida taa maalin kastoo dhallinyaradu ciyaar leeyihiin waanuu yimaadaa oo waa la isticmaalaa si tabarar cawan weliba aan ugu nimaadnay oo ay u isticmaalaan marka maasha allah haddaan ka hadlo qalabkan laga sameeyey waxaasna waxa weeyaan dee kolley gulubadaa dee meesheeda ka muuqda ad arkaysaan ee ifaya iyo iyo kaybodhka ah isna iswiijiyayaal laga daarayo lamarada sida dee kaybodhada caadiga dee iswiij u ah waxaa sidoo kale kaybodhka iyo shaanshada u dhexeeya sagxaddii lamarada kala hagaysay oo iyaduna ah alaaba aan su keenkeenay oo wakhti fara badan igaga baxay oo aan in badan gacanta ku hayayo iyaduna lambarada kala hagaysa oo kaybordhkan lambaradu soo shidaya iyo iyo shaanshada ay u dhexaysaay oo u kala turjumaysaa waxaan rabaa cabdiqaadir qofka ku dhegaysanaya inaad shay kasta magaciisa siduu ugu xidhmo qaabka uu yahay tusaale ahaan waxaad dabka siinaya marka hore meeshaad ka keentay siday ahaayeen
runtii horta waxaa dabka siinaya haddaan ku bilaabo waxa weeyaan xajaaradan caadiga aan rikoordhada ku dhegeysanno oo siddeed midha baa lagu isticmaalaa runtii mar lagu isticmaali jiray beetari weynna way jirtay laakiinse alxamdulilah waa ka soo gudubnay oo xajaar baan haddeer lagu isticmaalaa xajaartaasoo siddeed midh ka kooban bogos yar baa loo sameeyey bogoskaasa xajaarta lagu ridayaa sida xajaarada kale bogoska loogu ridaa loogu ridayaa labada waayir baa ka soo baxayo muraayaday soo gelayaan markay soo galaanba muraayadana waxaa markay soo galaanna maskaxday toos u aadayaan labada waayir maskaxda markay toos u aadaanna swiijiskana waayiraha ka tegayo maskaxday toos u aadayaan maskaxdaa sagxadaana iyadana waxaa kasii tegaya waayiro oo disbaleygay toos u aadayaan marka wax kastoo disbalekeyboardka laga soo amro maskaxday soo marayaan maskaxda markay soo maraanna waxay u gudbinaysaa disbaleyga disbaleyga oo kala nashqadaysan oo la kala habeeyin baa baxaya oo soo bandhigaya maxay ka samaysan yihiin kuwaas oo kale marka bayteriga laga yimaado xarkuu soo qaadaan inta kale maxay ka samaysan tahay sagxadda maskaxda waxay ka samaysan tahay n n alaabo fara badan oo sida dee kuwa n n n rikoodhada waxa ku dhex jira oo kale iyo wax n n n n dabka kale n habaynayo n n kala maamulayo lamarada aan tobanka lamar waxa kala hagaya baa ku jira oo aan mid mid u gudbinayn oo ka ilaalinaya wixii irorana n wuu sheegayaa sidoo kale waxaa gudaha ku jira fiyus haddii wax shor ama disbalayga uu dab khalada ka soo noqdo fiyus isna go-ayo gudaha ku jiraa jira oo sida baabuurta fiyusyada aan ka hindisay oo baabuurta marka n- n- uu kaa go-o shor yar ku kaco fiyusku siduu go-o baa isna ku jira fiyus yar oo u go-ayo haddii irar dhaco markaasuu dabeedna go-ayaa dabeedna waad furaysaa irarkii baad raadinaysaa markaad hesho bad fiyuskiina fiyus cusub gelinaysaa dabeedna dib baad u daaraysaa Een, laambadaha maxaad ka samaysay laambadahu dukaankan ka soo iibsaday oo waa laambadaha dee caadiga ah ee baabuurta wajaadaha lagaga xidho oo weeye lagu dhedhejiyey meesha oo wayraa iy- ah, sharaxaadaha wayraa iyagana ka baxay oo waxay toos u aadayaan n- n- sagxadda aan kuu sheegay Een, samaynta waxaan ayaa kaa caawiya adiga
adugu waxaasoo dhan adugu tijaabooyinkaasoo dhan anaa isu soo qabay dee dadku waxay moodayeen wax iska maala yacni oo haddii xataa cid kaa caawin lahayd waxaa la moodayaa waxaan dee laba samayn karnin oo aan suurtagal ahayn marka anaa iskaga calooday iyo halkaa ku soo gaadhay marka een, markaad samaynayso oo kale een, tijaabooyin kala duwan baad samaysay een, meel aad u tagtay inaad barato farsamadan miyay jirtaa substitutionkanna meel lagu isticmaalayo iskuul loomaan gelin meel lagu isticmaalayana ma arag Aan- tan aan sameeyey baa iigu horeysa oo aan arkay magaad ka aragtay markaa aad markaad hindistay aad tidhahdo waxaasoo kale samaysay taa aan ciyaaraha ka aragna mooyaane laakiinse wax n- mid caadi oo aan hor imi oo aan ka- wax ka eegay ama ka qiyaasi ma jirto Een, barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga ee v o a een, dadka ku dhegeysanayoo kale maxaad jeclaan lahayd maadaama aad aada u daayar tahay qalabkan adigu aad samaysay een, ciyaartooyga lagu kala bedelayo
runtii waxaan jeclaan lahaa haddii inaan macnaha dadkan qurba joogtahay gobolka u dhashay inaan macnaha ku dhiirigeliyo in inaan ku dhiirigeliyo inay gobolkoodii iyo dhallinyaradoodii iyo soo taageeraan horumarka gobolkana ka qayb qaataan sidoo kale isboortigana la taageero kolley garoonkii laascanood baan haddeer taagannahay een, dib u habeyn badan buu u baahan yahay aad buu dib u habeyn ugu baahan yahay isboortiga laftigoodii waxay u baahan yihiin taageero in wax la taro ama garamadaha loo soo dhiibo ama koobab ha loo qabto dhalinyarada iyagu sida weyn u ciyaara kubadda ayaa si weyn u soo dhoweeyey cabdiqaadir iyo farsamadan uu ku soo kordhiyey waxayna sheegeen inay dhibaato ku ahayd marka maamulka ciyaaruhu ay doonayaan inay ciyaaryahana kala bedelaan oo awal loo foodhin jiray haatanna lambarka loo taago Een, marka hore waxaan u arkaynay nin de macnaha iska een, wax kala wada laakiinse markii aanu aragnay inuu garoonku noolu yimi uu lambar kasta daari karo oo loodhanayo mar maanta koob iyo toban baa garoon ku jira waxaa soo gelaya labaatan koob iyo tobanka wuxuu daaraya casaan buu daaraya reer buu daaraya ka soo gelayana uu daarayo een, lambar kale oo huruuda cagaara marka taas waxaad dareemi kartaa nin maanta maskaxdaas qof keeni kara oo dhallinyarada inay ku yar tahay weliba soomaaliya marka la eego waxaa marka hore dhibaato nagu ahayd in ninka marka la bedelaya laba saac magaciisa loo yeedho uu maqliba waayo ama albitur laakiin marka bedelka la istaajo isla markiiba uu taago isla daqadiiba garoonka laakiin mar hore waxaa dhici jirtay in hebel loo yeedho wakhtigu dhaco la dhaho "Kee, ka adiga miyaa me kaa shishe la dhaho laakiin haddana uu dareemayo qofka marka la bedelayo cabdikariin olol v o a magaalada laascanood
haddii aad dhegaystayaal jeceshihiin inaad barnaamijkan ka qayb qaadataan fadlan ha moogaanina inaad farriimihiinna noogu soo dirtaan ciwaanka laanta afka soomaaliga ee somali at v o a news dot com haddii aad jeceshahay in aad dib u dhegaysato shan barnaamij oo hore oo baxay oo ka hadlayay barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaad ka heli kartaan bogga laanta afka soomaaliga ee v o a somali dot com adiga oo booqanaya qaybta loogu talagalay barnaamijyada kana dhex xulanaya barnaamijka hibada iyo hal abuurka intaasna waxaynu ku soo afmeeraynaa barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka oo toddobaad walba maanta oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta sidoo kalena qaybta silsiladda gobaad waxaad toddobaad walba ku dhegaysataan barnaamijka cawayska washington tan iyo intaynu barnaamij kan la mida ku kulmayno toddobaadka soo socdana waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
aad baad u mahadsan tahay ismaaciil ismaaciilow een, de barnaamijkan waad ku dhex jirtaa intaas gabayaa dushaada laysku- laysugu tuutuuraa marka intoo dhan adee kugu soo dhacaan maad mid sa- sii raacisid dhinacaagana waad ku dhex darsatid
dee waa lagu kala wanaagsan yahay ay taa miyaynan ka ballamin oo aanad odhan markay soo yar kullaadaan haddii hablaha aada loo magaranaysaa maago markuu dhiiggu noo kaco ayaan siclin weyno haa baan baan haddii haddaan wax kala waayana waxaan ku dhufanaya buraambur oo waa garta weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a hees dabacsan oon fila inaad si weyn uga heli doontaan ayaa inoo soo socoto qudheeda sheeko u baahan ismaaciil oo hase ahaatee bal cayaarihii aan ka horumarino iyo jamaal axmed cusmaan
waxaynu ku horreynaa barnaamijka maalinta beritaa waxaa la rajaynayaa in lagu dhawaaqo abaalmarinta balam dior cidda ku guulaysanaysa waxaana u tartamaya saddexda musharax oo kale ah messi ronaldo iyo neymar oo markii ugu horreysay ciyaarto aan reer brazil ahayn oo tartankan heerkan soo gaara tan iyo sanadkii laadakuiyotoddobadii markaas ugu dambeysay ciyaartooygii reer brazil ee naadiga ac milan kaka haddaba waa sidee rajada iyo saadaasha cidda ay u badan tahay iyo sidoo kale waxay ciyaartooydan kaga dhigan tahay loolanka ay ugu jiraan cidda ku guulaysanaysa abaalmarinta kubadda dahabka ama balon dior barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya oo ila faaqidaya maxamed khadar ibraahim oo awriye rugcada sports oo wax ka qora islamarkaasina tabiya ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho maxamed kusoo dhawo marka hore marka xigta waxaad sharaxadda naga siisaa bal waxay kaga dhigan tahay abaalmarintan saddexdan musharax ee u tartamaysa balon dior ama kubadda dahabka saddexda ciyaaryahan sanadii laba kun shan iyo toban ee soo dhamaatay horta wuxuu sanad fiican u ahaa ciyaartooga neymar oo baarsi ah iyo messi oo sidoo kale baarsi ah inkastoo ronaldo isaguna uu sanad fiican u ahaa maxaa yeelay wuxuu soo xiray horyaalkii hore isagoo ah ninka ugu goolasha badan tartamada yurub oo dhan marka saddexda ciyaaryahanba way u qalmeen inay booskaasu tagaan inkastoo dadku qaarna ay leeyihiin sores isaguna kudhiisa waa u qalmay laakiin abaalmarinta balan diorka ee la bixinayo beri waxay waxaan u malayn karaya in ay tahay abaalmarin markii ugu horreysay cidda ku guulaysanaysa ee ay kala caddahay maxaa yeelay leonel messi sanad fiican oo qurux badan baa soo maray dadku qaarna waxay leeyihiin nimaar isaguna waa sanad u fiicnaa anigu waxaan u maleeyaa leonel messi in mar shanaad uu abaalmarinta tan heli karo kadib markii leo sanada laba kun shan iyo toban uu baarse ka saaciday shan koob inay gacanta ku dhigto weli waxaan ogeyn in munjan ciyaarihii semifinalka uu gool caqabad leh uu ka dhaliyay mawalno oo ay horey ugu kulmeen ciyaarihii koobka adduunka finaalkiisiiyo jarmalka iyo argentin neymar bal aynu fiirino neymar wakhti wanaagsan buu kula qaatay barcelona sanadkan wuxuuna ka mid noqday saddexda musharax ee ugu dambeysa ee abaalmarintan u tartamaysa hadduusan sanadkan ku guulaysanin sanadaha soo socda rajadiisu sidee baas leedahay haddii qaab ciyaareedka wanaagsan hadda uu soo bandhigayo uu kusii jiro aad iyo aad jamaalow neymar laba sano oo qaaradda yurub uu joogo wuxuu ku muujiyey hal sano marka laga reebo sanadii labaad oo uu qaaradda yurub ka ciyaarayo wuxuu maanta yimaaday finaalkii oo ahba saddexda laacib isugu soo haray abaalmarintii tan marka marka xigta uu imaan doono balandiyoorku inuu qaato nimaar way u badan tahay wuxuuna badin doonaa dhowr ciyaaryahan oo reer brazil oo abaalmarintii tan helay min ronaldo laga soo bilaaw inkaka ilaa iyo ronaldinho marka abaalmarintan labadan kadib midkan gaaban iyo midkan dheer kadib balandiyoor wuxuu u shuban doonaa midka ciyaaryahanka la yihahdo nimaar waana u qalmaa in sanadaha soo socda uu abaalmarintan helo laakiin waa haddii uu joogteeyo qaab ciyaareedka caawineed iyo goolalisku faraha badan hadda barsha uu goolasha ugu dhalinayo weli neymar waxaa laleeyahay waxaa sidoo kale caawinaysa da'da da'da waa uu ka yaryahay messi waa uu ka yaryahay ronaldo marka waxaa laga yaabaa inuu sii ciyaaro marka ay labadan oday ay da'du ay u xoog sheegato rajadaasna wuu leeyahay hadduu ronaldo uu ku guulaysto wuxuu noqonayaa markii afraad uu ku guulaysto messi hadduu markii shanaad buu noqonayaa ciyaartooy sidaasi sameeyey ma jirin hadda ka hor oo intaas ku guulaystay marka markaad fiirisid arrintan ayada ah maxay kaga dhignaan kartaa marka ciyaartooydani tartankan u tartamaya balon dior wax walibay kaga dhignaan doontaayo ronaldo iyo messi weliba labadan waa tii uu angel dimariba yidhaahday labadanu hal abaalmarin gooni haloo siiyo annaguna hal abaalmarinna gooni noola siiyo maxaa yeelay toddobadii sane u dambeeyey abaalmarinta labadoodun baa ku tartamaya maxamed khadar aad baan kaaga mahad celinaya wakhtigaaga intaas ayaan kusoo gabagabaynayna dhegaystayaal xubinta ciyaaraha tan iyo kulan dambe nabadgeliyo
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayay xubinta ciyaaraha caasha waa tii goordhoweyd gobaad laysku tuurtuuray uu faarax buur mudowna afka furta uu yiri gobaad ninkii geyn karaa ha guursado haddaan soo koobo hadalka siduu dhigay laakiin dhalinyarunba gayaankeeda aynan tahay dhalinyarada gayaankeeda oo siday sheeganayaan laakiin faarax wuxuu sheekada usoo galayba waxay ahayd haddii dhalinyaradii gayaanka ahaa ay gooyn kari waayeen gobaad maxaa odayaasha loogu diidaya gooyn karaa marka heestan soo socotay silaa darbina hadda ugu caashay maalka ma aha wax badani waxaa ma garanaysaa iyo dhaldhalaalku
hore ba u dhegeysatay hees dhihi jirtay mar raba midigtaan waxayn anigu maantaan hubaa waxaan u jeedno ba annaga na qanciyo marka heestan soo socotee uu ku luqeynayo fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbi waa hees waaye waaye ah hase ahaatee la jaan qaadaysa dhalinyarada gobaadna wax badan ka sheegaysa kolleyba iyo xaaladeeda Haye.
marka wuxuu leeyahay ratigaan hayin ahayn Haye.
rarka lama dul saaro oo aqalkuu ridaa Haye.
dumarkuna isagaa ku dari doona is- isagaa raacinaya salaad maxamed shardi salaad derbi codkiisa
ratigaan haynahay aqalkuu ridaayo rarka lama dul saare dumarkuna ramaaskiyo ramadgeelnin maalay kaa raacayaane qalbigaygu tuu rabay ralyama noqoto runka gaari waaya anna waan israacshayo riyadiya qurdadanba ayaan reer ku oodee xalay baan riyaaqo ruuxaani ii timi raadkeeda guraye anigio raxmo quraa ayaa rubis la joogane abeenirad male abeenirad male leelalaw run mooda
caashay ma la yidhi ma ma laga yaabaa sheekada calaacal bay u dharatay ma laga yaabaa ay nin maal haystana ka qaado ay laakiin run runta inay ku dambayso runta maxay tahay ismaaciil dhallinyarada in lagu dambeeyo dhallinyaradu hadday shaqaystaan oo is abaabulaan oo ay ku tala galaan in gabdhaha wax loogu gogol fariistan ay u baahan yihiin yaa u diidaay war toddobaadka dambe aynu eegi doonaa waa tahay codka macaan fanaanka salaad maxamed shardi salaad darbi ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga v o a intaan mar kale hawada kusoo noqonayno waa ismaaciil iyo caasho idin le nabadgelyo dunyada ani wayga raagtee risiiqiila ii qoray ageed buu ku raarmo rees gaari waaye waqtigu ima roono ragga igama saaro dhanna ima ridaye rasama la haystiyo ma laysku riixaa kala reebay dunide wax dhanbaan rafaadoon wucla orod ku daaloon
This program has come to you from the Voice of America, Washington.